haddana waxaanu wareyska la yeelanay cabdulqaadir yaasiin oo ka mid a jaaliyadda magaalada boston
horta su-aasha ugu horeysa aan isweydiinayna waxaa weeyaan hadda ka dhacday ugu dambeysay oo waxa weeyaan midii ugu horeysa dhibaatadan horta waxaad moodaa waxa hadda dadka wada kiciyeel ay wada istaago oo labaatankii sano wixii dhacayay lagu kala qaybsanaa waxay noqotay midaani mid shay jigii colaada ka socotay soomaaliya midii dadka iska soo horjeedana la garanay loo dagaalamayna la garanayay waxay noqotay midaani mid ka yaabisa dadkii ay gartaan inay colaadii wejigeedii baxay heer qabiil heer dadkii soomaalida colaada ka dhexaysay ee hadda heer ummado kale oo aan soomaali ahayn colaada soomaaliya ee dhibaatadana ay gaasiiyeen heer ay halis u tahay aanka dhul ahaan iyo dad ahaan taasaa maanta keentay dadkii magaaladu ku wada noolaa wixii hore u dhici jiro oo dhan aad mooday inay ku kala qaybsanaayeen maanta ogolaadeen inay mees wada jeestaan